Xokayaha degmada Cabudwaaq Nadiir Cabdikariin ah ayaa ka warbixiyey horumarka la taaban karo ee ka jira magaalada gaar ahaan dhinaca adeegyada bulshada. Wuxuu sheegay in dhowr mashruuc oo muhiim ah la hirgeliyey kuwaasi oo wax weyn ka beddelay nolosha dadka deegaanka sida adeega caafimaadka oo ay ku jiraan xarumo cusub oo caafimaada.
amniga runtii shaqo badan oo la taaban karaa laga qabtay oo ay ugu horeeyaan laamaha amniga iyo ururada bulshada qeybaheeda kala duwan iyo odayaasha dhaqanku intuba shaqo la wada qabtay runtii ah muddadaasi waxaa dhacday soddon iyo saddexdaa jil oo aan sheegnay sagaal iyo labaatan ka mida waa lagu guuleysto waa la soo qabtay dhacdooyinka iyagoo dhacayo misaan baa ku wada dhowlaanaa mise waxbaan ka bedelaansaan go-aano la isla qaatay oo ahaa qofkii qof si gardarra ah ku dila in aanan lala jeclaysan sidii hore u dhici jirtay aanan gadaal la gashan uusan nin laneera ee reer hebela noqon shaqadii noocaas ah la qabtay baa baa keentay in intaasoo shaqaa la qabtay qaarkood baa dadkaas waxaa laga soo qabtay laba boqol oo kilomitr meel u jirta meeshay shirka u geysteen kuwaa ka badan laga soo qabtay runtii amniga shaqadaas la taaban karo oo quruxda badan baa baa ka qabsoontay runtii kambanigu shaqada intii waajibaadka u lahayd uu ka soo baxay laakiin weli waxaa doorkooda dhiman yahay bulshooyinta reer cabudwaa oo weli ayagu ku wada qashinka inay dhikrooyinkii saaraan ama gaaridameeradii saaraan taasoo runtii caqabad ku ah in la dabar jaro qashinkii muddada badan lagu gurahayey wadooyinka magaalada ka baxa taas nadaafadda runtii halkaasaa laga soo gaaray asaga waxbarashada oo kale labadii sano u dambeysay imtixaanka dowladda toobteynka mar walba waxaa gelayay bulshada reer cabudwaa ama deegaanada hoos yimaada hadda maanta waxaa hawl jirta oo ku hawl jirta oo maanta shaqaynaysa annagoo halkaan fadhina in ku dhow boqol iyo labaatan macalin oo dowladda federaalka ay beegarayso taasoo boqolkiiba lixdan ku dhowaad hoos u dhigtay lacagihii laga qaadi jiray qaarkoodna iskuullada qaar boqolkiiba boqol waxaa la wareegtay dowladda federaalka oo mushaarkooda iyo iyo iyo iyo iyo viga macnihi wax alaala wixii macalimiintaas la beegarayn jiray beegaraynaysa waxaa maanta haddaan goobtan hadda anagoo halkan joogna shaqaynaysa boqol iyo soddon dhakhaatiir qaybahooda kala duwan qaar qalina ku jiraan nersis le iyo nooc walba oo dhakhaatiirtu iskugu jirto dhammaantood free ku shaqaynaya waxaa la heli karaa laba istaalo waaweyn oo referala ilaa lix m c ho oo degmada gudaheeda aan ahayn deegaanada ku xeeran iyo intaa in u dhow oo m c ho u badan oo deegaanada degmada ku xeeran ah labada sano iyo barkaas degmada cabudwaaq ayaa ka mid ah degmooyinka qadiimiga ah ee dhaca waqooyiga gobolka galgaduud iyadoo haatan ka mid ah degmooyinka ay ka shaqeeyaan golayaasha deegaanka